bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu turkuran waxaa ka mid ah kaarka aqoonsiga qaranka oo la sheegay inay isku xiran yihiin qaadashada baasaboorka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo beedhabo ka daafuray shirka madasha bini'aadanimada soomaaliya maamulka jubbaland oo colaada ka jirta gedo ku eedeeyey masar iyo eritreya guddiga doorashooyinka qaranka oo markii ugu horeysay magaalada baraabay ka daafuray diiwaangelinta codbixiyayaasha warka caalamkana waxa aad ku dhegeysi doontaan dowladda suuriya oo sheegtay inay fashidhisay weeraro argagixiso ah qodobadaasi iyo wixii kusoo kordha ayaad warka ku dhegeysi doontaan hadduu eebe inuu xabro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoron markana waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay kulan muhiim ah oo ay yeesheen hay-adda socdaalka iyo jinsiyada soomaaliyeed iyo hay-adda aqoonsiga diiwaangelinta qaranka niira kaasi oo loogu hadlayey iswaafajinta adeegyada labada hay-adood iyo qorshayaasha ku saabsan adeegsiga kaarka aqoonsiga qaranka kulanka oo uu shir guddoominayay wasiirka amniga gudaha cabdullahi sheekh ismaaciil fartaag waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda cali maxamed cumar cali balcad maareeyaha nura cabdiwila cali cabdul timacde agaasimaha guud ee h s h mustafa dhuxulow iyo howlwaleelo ka kala socday labada hay-adood ujeedooyinka kulanka ayaa waxaa ka mid ahaa kow hirgelinta adeegsiga kaarka aqoonsiga qaranka marka la codsanayo baasaboorka labo dardargelinta aqoonsiga caalamiga ah ee baasaboorka soomaaliga saddex sugidda iyo tayeenta xogta muwaadiniinta soomaaliyeed afar xoojinta isdhexgalka nidaamyada xogwadaaga ee h s j iyo niira dhisidda hanaan wadajir oo ah adeegyada lagu mideynayo intii uu kulankaasi socday waxaa si rasmi ah loo go-aamiyey in laga bilaabo kowda sebtembar laba kun iyo ishan watanka intii uu kulankaasi socday waxaa si rasmi ah loo go-aamiyey in laga bilaabo kowda sebtembar laba kun iyo shan iyo labaatanka qof walba oo doonaya baasboorka soomaaliya loogu baahan yahay inuu haysto kaarka aqoonsiga qaranka sidoo kale laga bilaabo kowda janaayo laba kun iyo lix iyo labaatanka dhammaan socdaalada gudaha dalka waxaa lagu xadidi doonaa kaarka aqoonsiga si loo hubiyo saxnaanta xogta muwaadiniinta labada hay-adood ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo lagu mideynayo adeegyada ay siiyaan shacabka soomaalida si loo gaaro hufnaana amni xogeed iyo adeeg dowladeed oo casri ah guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa beedhabo ka daafura shirka madasha bini'aadanimada soomaaliya yunus duraanna ayaa warkani beedhabo kasoo diray kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cali siciid fiqi ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ka daafuray shirka madasha arrimaha bini-aadanimada soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay hay-adda sodma kaasoo looga hadlay xaaladaha la xiriira arrimaha bini-aadanimo ee waddanka shirka waxaa ka qayb galay guddoomiyaha sodma wasiirada gargaarka ee dowlad goboleedee dalka ka jira maamulka gobolka banaadir hay-adaha deeqbixiyaasha ururada bulshada rayidka ah ganacsato iyo marti sharaf kala duwan shirkan ayaa diiradda lagu saaray wax ka qabashada xaaladaha bini-aadanimo ee dalka iyadoo la adeegsanaya hanaan wada jir ah xoojinta howlaha gargaarka wax ka qabashada caqabadaha dhaqaale isku duwidda dadaalada iyo kor u qaadidda iskaashi dhex mara dhammaan daneeyaasha la xiriira bini-aadanimada guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo shirkan daahfuray ayaa xusay sida ay muhiim u tahay in soomaaliya ka fogaato ku tiirsanaanta kaalmada dibadda isagoo adkeeyey in loo jihaysto maalgelinta mashaariicda bulshada ka caawinaysa adkaysiga sida beerashada sidoo kale waxaa cusay in nabadeynta dalka ay howlahan oo dhan ugu horeyso forumkan oo humanitarianka ah oo dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya ay halkan ku martigelinayso oo ay kasoo qeyb galeen un organizationka n g o-yada maxay dhahaan iyo mataqaanaa dhammaan civil society-ga iyo wasiiradaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo dhammaan martida sharafta halkan isugu imaatay runtii waa forumkan wuxuu ka hadlayaa emergencyga xaaladda dhibka ka jiro oo crisiska oo humanitarianka ka jiro wadanka oo dhan gaar ahaan maaragtay anaga keena focuska wuxuu ku yahay koonfur galbeed sidaad ka warqabtiin dadweynihii soomaaliyeed beerahooda ay kasoo guureen waa laga soo ersaday ama abaar ha kasoo ersato ama cadow ha kasoo ersado kulligood waxay joogaan magaalada baydhabo sida uu sheegay ilaa iyo gudoomiyaha degmada sida uu sheegay ilaa iyo todoba boqol kun ayaa maaragtay i d bs meeshan ku ah runtii maaragtay dadkii loogu talagalay inay maaragtay wadanka horumarkiisa ka shaqeeyaan ayaa maanta waxay la la joogaan magaalada dhibaato aysan waxba ku qabsan karin xaaladooda ay noqotay inay maaragtay kaalmada dibadda ay ku noolaadaan inta gudaha ay dowladda soomaaliyeed u hesho marka sidaas darteed waxaa muhiim ah in maaragtay arrintaa iyada ah dadka dhibaataysan wax loo qabto laga shaqeeyo climate changiga maaragtay dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba waxaa khasab ah in siyaasad la imaadaan oo ah in humanitariankan laga fogaado oo soomaali ay noqoto soomaali isku filan oo beerahooda falata taasna waxaa lagu heli karaa keliya taasna waxaa lagu heli karaa keliya iyadoo nabadda marka hore aan ka shaqeyno ugu dambeyn gudoomiyaha hay-adda sodon mudane maxamuud macali cabdulle oo shirkan markii lasoo xiray warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qodobadii ka soo baxay waxaan joognaa magaalada baydhabo oo aan ku qabanayno shirkii counter humanitarian forumka dabcan magaaladanu aad bay shirka usoo dhaweysay waxaa kasoo qeyb galay njos local njos aada u tiro badan waxaa kasoo qeyb galay donors oo runtii ilaa iyo tobaneeya kor u dhaafayo waxaa kasoo qeyb galay hay-adihii u-n-ka oo iyaguna runtii aada u tiro badnaa waxaa kalantadoo joogay wasiirada oo maamul goboleeda ee wasaaradaha gargaarka ee maalinta masiibooyinka waxaan runtii joogay ganacsatada oo rugta ganacsiga iyo bangiyada iyo dowladda qeybaheeda kala duwan madaxtooyada wafdi ka socdo soomaaliya iyo xafiiska ra wasaaraha wafdi ka socdo dabcan waxaa looga hadlayay sidii runtii looga shaqay lahaa arrimaha aan runtii gargaarka iyo maalinta masiibooyinka si ay soomaalidu markaan ay liid uga naqo laheyd si aan dadkeena anagu ugu kaalmay lahayna si aan sanduuqa ay hay-adda sodma ay samaysay loo loo isticmaali lahaa ama ha noqoto international ama ha noqoto local sidii aan u xooji lahaynay oon tababaro iyo ugu samay lahayna dadka localka ah oo rinsbonderkarka ah oo run ahaantii ama jooga tuulada ama jooga degmada ama jooga gobolka si ay iyagu ay gargaarka u sameeyaan dabcan guud ahaan cid kasta way og tahay xaaladda way ka dherigsan tahay in adduunyadii ou ay runtii ka daalayso inay adduunyada kalento isu gurmato marka inay soomaalidu markaan ay iyadu kacdo ay isu waxayso runtii waan uga mahad celinayaa in runtii ay dadka ka soo qayb galona laisla qaatay in ay soomaalidu liid ka qaadato arrimahaana ay iyadu hogaamiso waxaan runtii rabaa inaan u mahad celiyo dadka koonfur galbeed guud ahaan iyo dadka magaalada baydhabo oo runtii iyo guddoomiyaheeda maayarka magaalada iyo duqa magaalada muqdisho magaalada baydhabo oo runtii asagana la joogay marka waxaan idinkaga mahad celinayaa guud ahaan laftigiina meediyada iyo sada u kafargarayseen runtii arrimahan annaga insha allah haddii la yidhaahdo howlahan waxay noqon doonaan howlo ay runtii war fiican ka soo baxo oo runtii communicatedna ka arki doontiin maamulka jubbalandna ayaa colaada ka jirta gobolka gudub ku eedeysay masar iyo eritreya maxamed axmed ayaa warkani ina faahfaahinaya kadib markii jubbaland ay lumisay gacanku-haybta magaalada beladaxa way la wareegeen ciidamada dowladda federaalka ayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sidi aadan wuxuu ka hadlay xiisada colaadeed ee ka aloosan degmada beladaxaawe ee gobolka gado maxamuud sidi aadan ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in gobolka ay ka abuurayso colaad isaga oo sheegay in xiisadan gadaal ay ka riixayaan dowladaha masar iyo eritreya oo adeegsanaya filla soomaaliya siduu hadalka u dhigay magaaladan la yidhahdo balbaniin iyo sooraas hadday degan yihiin kuwaanna midku waa kusoonaysaa markaas firigii soconayay kii jaajarka raadsanayay kii maarata fasilitiga kale gaarihii gudigiiyo ku dhow waxaasoo noocadihii waa imaanaya laakiin waxaanu la dulqaata waa maalmo kooban arrintaana xal bay heli doontaa haddii laga yidhaahdo lagu kala dejiyo ciidamada qaabab fiican loo kala dejiyo horta runtii shacabku way iska baqayaan oo xabadda keega ah ee badaxa oo ka dhacdo reer mandheela sida lagu dareemayaan laba bacsi way jiraysaa laakiin hay-adaha amniga iyo county commissionerska mandheera iyo hay-adaha amniga iyo dad tiimka oo dhan waa wada hadalnay waa wada soconaa marka waa qaadaynayna haddii ilaah yidhaahdo marka muddo dhow waxaan rabnaa inaanu shacabka cabsigelinta iyo mushkiladda ay dareemayaan in xal loo helo annagoo wada jiro iskaashanayn haddii ilaah yidhaahdo saad la socotaana deegaanka waxaa ka jira waxaa weeyaan aragti kooxda xamar ay rabto inay deegaankan ka hirgeliso oo fikir baa laisku hayaa shaksi kama hadlayno hebel kama hadlayno annaga waxaan odhanaynaa nidaamkii federaalka ahaa ee soomaaliya ku heshiisay inaan difaacno osaburburin waxaanu dadaalaynaa dowladaha gobobalka adduunka geeska afrika wax laisku haysto oo interesada dowladaha ka dhexeeya khilaafaadkooda inaan loola soo qorin oo deegaanka iyaga aan la keenin oo laga dhigin meel colaadeed awalba annaga maaragtay kasoo kabanayno gurgurkii hore nimankii xadkariyaashahaana ay nahayeen baa waxaa moodaa aragti eritrea iyo masar ay leeyihiin oo qabiil gobolka loo soo wareeg aragtidaas waxaa la tacaalayno ma aha shaksi waa mushkilada bilaha oo ciidamada ka dhexaysa nasib daro wax isku hay waa aragti aragti xamar laga soo daminiyey oo deegaanka nabadgelyo xumo ka abuurtay ciidamadii la tacaala weeye oo maaragtay mushkiladda oo xarumihii ay deganaayeen intay ka soo baxeen xaggan waqooyiga magaalada badaxa wadiis ka samays weeye mid hadda cabashada keenayso sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in maalmahaas u aadan gacanta jubbaland ay dib ugu soo celin doonaan beleda xaawo ciidanka jubbaland ay joogaan meel aan ka fogeyn beleda xaawo walaalow badaxoo gacanteeda kama baxayso meel ilaahay deegaan ee aan leenahay qarniyaal iyo qarniyaal waana waana deegaanka iyagi cid xaranaysa cid gacanteeda ka bixinaysa ma jirto ciidamada dowladda federaalka waxa la yidhahdana ma jiraan annaga dowladda federaalka aan nahay dowladda federaalka dhismeedkeeda waa laba heer heerkii dowladda dhexe iyo heerkii dowladii goboleedka ama dowladihii federaalka xubnaha ka ahaa weeye labada ciidanna waa laba ciidan oo dastuuri ah marka amarka muqdisho laga soo bixina markuu meesha ka baxaa deegaanka deganaashu helaya marka amarkaa khaldan inuusan shaqayn wey waxa annagaanu ka hortegayna wey oo soomaaliya dhan ugu jiri marka cabdiriidana waa cabdiriid deegaanka ugu dhashay laakiin waxaan annaga la tacalayna cabdiriid maaha waa aragti wey walaalo wax lasayo ciidamada dowladdana waa wada yihiin ciidanka jubbaland ay xaquuqda siiso iyo ciidanka xamarna xaquuqda laga siiyo waa ciidan walaalaha wada dhashay hal dowladahna ka wada tirsan hal nidaamna wada ah marka amarka khaldan baan la dagaalanay aragtida khaldan annaga shaksi maaha waxaan ka hadlayno shaksiga deegaanka ha ahaado ha ka baxsanaado aragtidii wada haddayna deegaankan ku habbooneyn oo nidaamkii soomaali ku heshiisay meesha ka bixinaysa oo nidaamyo khaldan iyo awoodeysa ka joogbalabey marka arrintaan ka hadlayna taa wey ugu dambayntii warkan ayaa imaanaya xilli jubbaland ciidamadii ugu badnaa ay soo dhuubtay duleedka beleda xaawo halkaas oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqa xoogan iyo diyaar garow ku aadan dib u soo celinta beleda xaawo guddiga doorashooyin qaranka ayaa markii ugu horreysay magaalada barraabe ka daafura diiwaangelinta codbixiyaasha ibraahim mayow ayaa shabeelle hoose inoogu soo diray guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha qaranka ayaa maanta magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed ka daafuray diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose wasiirka amniga gudaha iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa waxaana goobta mas-uuliyiinta iska diiwaangeliyey ka mid ahaa xildhibaan maxamed xasan murjaan oo ka mid ah baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya duqa caasimadda xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah bulshada magaaladan qaar ka mid ah bulshada caasimadda ayaana safaf dhaadheer u galay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada iyadoona ugu horreynba goobtan uu ka hadlay duqa caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cumar cabdulaahi maxamed waxaanu daafuraynaa haddii ilaa yidhaahdo anigii iyo marti sharafta joogta degmada iyo gudoomiyaha doorashooyinka halkan guddiga doorashooyinka heer qaran waxaa la daafurayaa doorasho qof cooda si gaara hadda waxaan u taaganaha inaan bilaabno ama furno diiwaangelinta codbixiyaasha haddii ilaa yidhaahdo insha allah taala barnaamijkaasa u taaganahay dadkuna waxaan ugu baaqayna haddii ilaa inay isdiiwaangeliyaan codkoodan ku cilbaxaan ay maaragtay doorashada hadday rabaan inay dad doortaan injineer yuusuf baafo oo ka mid ah guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha qaranka ayaa dhankiisa ka hadlay furitaanka codbixiyaasha doorashada ee barawe maadaama guddoomiyihii gobolka guddoomiyihii degmada maaragta wasiirkii amniga xildhibaankii qaranka ee laga soo dooranayo barawe ay markhaati ku yihiin ay xaadir ka wadiyeen furitaankan maanta ay noo noo furantay waxaan rabnaa waa maalin weyn maalintaas weyn inay dadweynaha ka faa'iidaystaan reer barawe diiwaangeliya codbixiyaha waa noo furan yahay doorashada oo qaran oo qofka codka ah dadweynaha herbaraha waxa u sheegaya insha allah inay isdiiwaangeliyaan isdiiwaangelintan muhiim waaye qof walbo codkaaga iyo mataqaana qalankaaga ku ciwaadeyso marka haddii la yidhaha qofkaada rabtaa dooran doontaa insha allah qof walba ha isdiiwaangeliyo guddiga doorashooyinka aada u mahadsan yihiin diiwaangelintii heer sare u socotaa daahfurnaan fiican oo amniga hay-adaha amniga dhammaantood iyo wasiirada iyo gobolkii iyo wax dhan dhammaan isaga joognaa saaxiibadeeda ah gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax oo ugu dambeyn goobtan ka hadlay ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda ugu baaqay in ay iska diiwaangeliyaan codbixinta doorashada isagoona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed uga mahad celiyey in shacabka caasimaddu ay helaan xuquuqdooda dastuuriga ah waxay noo tahay maalin farxadeed runtii oo taariikhi ah waxaana waa halkaan inaan dadka ku nool caasimadda koonfur galbeed soomaaliya ugu baaqo in ay isdiiwaangeliyaan diiwaangelintu macnaheedan waxay ka dhigan tahay awooddii sharciyaddii dowladnimadii dhammaan in lagu soo celiyey shacabka gacantooda haddii aadan isdiiwaangelinin waxna ma dooran kartid mana lagu dooran karo halkaad naga dhegaysanaysaana waa reedow jowhar markana warka caalamka sida lagu soo waramayo wasaaradda arrimaha gudaha ee suuriya ayaa ku dhawaaqdeen ciidamada ammaanka gudaha ee gobolka tartos ay fashiliyeen qorsho agagixiso ah oo lagu doonayay in lagu duqeeyo kiniisadda marinote firest ee liisa oo ku talo tirida alqariba deegaanka safiita ee gobolka tardos ee xeebta wasaaradda arrimaha gudaha ee suuriya ayaa daabacda sawir muujinaya helitaanka qalabka qarxa iyo waraaqo ay ku qoran yihiin weerar hanjabaad iyo cabsigelin ah oo ay qabteen ciidanka gaarka ah ciidanka ayaa qaaday howlgal weeraro gaadmo ah oo si wanaagsan loo qorsheeyey oo lala beegsaday unug argagixiso oo lala xiriiriyey haraagii taliskii hore wasaaraddu waxay daabacday sawirada xubnaha unuga ee ku lug lahaa iskudaygii weerarka ee kiniisadda tortos waxa ay sheegtay in labadaas nin ay sii xirnaan doonaan inta ay baaritaano dhalaad ah ku sameynayaan islamarkaana loo gudbinayo garsoorka saaxiibada in dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda cawala soo gaaray waa nageynta cidduu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio jowar sidaas iyo nabadgelyo